dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kasta maqalka raadiya cadaado in soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysato habeenka sidoo kale aad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
soo dhowaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxurlan waxaana wakiilka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiiclan waxaana wakiil uga ah qoraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriya fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiilka ah madkarow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada miya allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaalida indhahan u yeelay ya suluuga iska dhaq nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninka seexdaa siciiddii u dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa suluuga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayn waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kala arkay
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa hanamo isniina talada ay soo gelayso taariikhda ay ku aastaysan tahay labada bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha barnaamijkan kusoo qaadana waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maqarku si diiran lagu soo dhoweeyey magaalada dhuusoomareeb ee caasimadda galmudug ujeedka safarka xasan cali khayre markii labaad ee deegaanada galmudug ayaan xog idinka haynaa faafaan ku saabsan ayaan gorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin saaxiibyaal waxaa qayb ka noqon doona qarax loo aasiday mootobajaaj oo ay ku dhinteen dhowr ruux ayaa muqdisho ka dhacay faafaano ku saabsan faafaano ku saabsan ayaan xulashada waraasada goro aad ku dhagaysan doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaysa dagaal xoogan oo maanta al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ku dhex maray duleedka deegaanka shalaqsi ee gobolka hiirana warar soo baxaya iyo xaalada deegaanka weerarkaasoo ka dhacay ayaan xog ku saabsan xulashada waraasada goro idinkugu soo gudbi doonaa odayaashii waxgaradka magaalada cadaado ayaa mar kale waxay goona ka soo saareen ka qaybgalka shirka dibshisiinta beelaha deegaanada galmudug waxaana sidoo kale ay sheegeen insan jirin cid ku matalaysa ahre cadaado oo ka qaybgalaysa shirka dhowaan ka furmudan dhuusamareeb hadalla iyo war-saxaafeed maanta ay soo saareen ayaan xulashada waraasada goror aad ku dhagaysan doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku riday askari dil ka geystay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dilkaas wuxuu yahay ayaan xog ku saabsan xulashada waraasada goror aad ku maqli doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ee maanta madaxtooyada soomaaliya wuxuu maanta uu kala kulmay agaasimaha guud ee madaxtooyada waxyaabaha ka wada hadlaan ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan heesta bidha nagu taagan oo naga fadhi nooma yaalle dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara
qodobadaas ugu soo koonta barnaamijkan ku jirna ay dhegaysan doontiin tabintii diyaarinta barnaamijkan anigoo xasana cumar axmed barhaam saxiifa ee barnaamijka farsamaynaya waa mar kale iyo xorashada ugureysida
qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa
kula wanaagsan ayaana leena saaxiibayaal kusoo dhowo barnaamijka dhinaxaan ku bilaabayaa magaalada tancadaado kulan ay maanta magaalada tan cadaado ee gobolkan galguduud ay ku yeesheen odayaasha iyo waxgaradka magaaladani ayaa waxa ay ku sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin shirka dib u heshaysiinta oo dhowaan ka furmi doona magaalada madaxda maamulka galmudug ee dhuusamareeb war-saxaafiyadda ay kulanka ka soo saaran ayaa waxa ay ku sheegeen inaysan jirin cid ku matasha shirkaas oo ka qaybgalaysa kadib markay shalay dhuusamareeb ay tageen odayaal waxgarad la sheegay in reer cadaado ay ku matali doonaan shirka afarta bishaan ka furmi doona magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug waxay sheegeen marnamo shirkaasi ka qaybgalen ilaa xaliyo tabashooyinka ay ka qabaan islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay xalinta tabasho ay qabaan bulshada waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada cadaado bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedinno war-saxaafadeed ay soo diyaariyeen odayaasha dhaqanka ee beesha reer xaaji saleebaan asagii baan rabaa hadda halkan inaan ka akhriyo bismillaah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug war-saxaafadeed ujeeddo caddayn waxaan halkan ka caddaynaynaa annagoo ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan ee fadhigoodu yahay magaalada cadaado inaan in aan in aanan ka qayb ahayn cid aan u wakiilannayna aysan jirin shirka dib u heshiisiinta ee dowladdu gogoshiisa dhigtay magaalada dhuusamareeb ilaa laga xalliyo tabashada aan qabno taas oo xalkeeda laga sugayo dowladda federaalka ah ee soomaaliya fiiro gaar ah waxaan caddaynaynaa dhammaan reer gelmudug iyo walaalaheenna reer dhuusamareeb in aynaan shirka gogosha uga maqnayn tabasho aan iyaga u qabno war-saxaafiedka kadib waxa ayana halkaasi ka hadlay qaar ka mid a xubnihi ka qaybgalay shirkaasi waxaana si isku mid u ayadeen inaysan jirin cuud ku matasha shirka dhawaan ka furma doona dhuusamareeb السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، odayaasha reer xaaji sulmaan oo fadhigooda caado yahay go-aankooda kaa la akhriyo weeye haddaanu nahan reer xaaji sulmaan amaanu nahan reer cadaadood dowladda federaalka waa dowladdeennii mucaarid kuma ahin ma diidanin in la xumeeyaanu dooni mayno waxaa jirta arrin la og yahay oo muddo soo socotay oo reer xaaji sulmaan ay tabanayaan oo marka horena u magacaabeen madaxweynaha federaalka ah iyo madaxweyne- madaxweynaha galmudug ee xaaf oo ahayd xaruntii baarlamaanka inay cadaa tahay arrintaasu ma dhaqangelin waa la ishortaagay ee, ma shaqayn dabadeedna warkii na soo gaaray wuxuu ahaa dhuusamareer baa laga dhigay arrintan waanu ka hadalnay wax badanna isku warkeena uu ka socday aanaan aqbalayn raallina ka ahayn Ee, intaa markaan taas ka gudbo dhuusamareeb waa gobolkeegii waana caasimadeedii deegaanka degana waa walaalahii tolkeeda wey waxna kama qabanno magaalo ma diidanin tolka ma diidanin reer gal- galmudug tobanka beelood mid aan wax u qabno iyo mid aan wax ka sheeganayno iyo mid xumaan aan ka qabana midna ma jirto walaalahaya weeye diyaar waxaan u nahay galmudug inaan wada dhisanno kuna dhisanno ee, xor iyo xalaal inaan ku dhisanno aan diyaaru nahay Ee, waxaan markaa intaa ku daraynaa hadda waxaa la yidhi waa gogoshii waa dhuusamareeb dabashiintu horena waa u sheegay inaan ka qayb gelaya haddana wax iskaan kaan bedelin sababtu waxaa weeye wax inta noo yimaan aan qancin weli mayna arag sidii la yidhi waa laynkaga qaaday oo loo caddeeyo dhuusamareeb meel laga dhigay dabadeed wax inta noo yimaa nagala hadla ee naga qancin mayna arag waxaanu agnahay dad aan baahi u qabin go- eh, galmudug baahi u qabin yaanu agnahay halkaa marka arrintaas sidaas noqotay waxaanu leenahay ilaa xuquuqda reer cadaadood dowladda alla tuso annagu ka qaybgelim arrintan ka qaybgelmayno ma kay qaybgelayno waxaan leenahay hanala siiyo xuquuqda aan leenahay oo hanaloo quuro inaan wada hadalna hanaloo quuro xuquuqda meel hal saaro hanana daweeyo jirna inana gasho waa ogtihiin dowladdaana gelida waa ka warqabtaan wixiina siyaana la ka qaatay na daweeya dib u soo celiya wada sheekada iyo muxuu ahay wada hadalka dib u soo celiya aan wada hadalno cid aan hadda wakiilanay oo wakiil nooga ah gogashaa dhuusamareeda ma jirto oo la heli maayo cidna ma anna wakiilan ilaa aan taan ka wada hadno aan ka heshiinana cidna wakiil nagama ah waxaan ogeysiinaynaa dowladda sidaasaan ogeysiinaynaa cid wakiil nooga hesho inuusan jirin tabaashadii reer xaaji suleebaan ee reer caadood halkiiba taalla haddii laga gudbi lahaa iyo haddii loo ogolaa lahaa ee wada hadal iyo heshiis loo ogolaa lahaa halka ay ku sugayaan waxaan ku soo dhowaynayaa galmudug waxay u baahan tahay turiin turiintaas maxay tahay in la isu keeno oo la isugu keeno si cadaalad ah ee aan la odhan xamaraa dad ka yimid hargeysaa dad ka yimid dadkaas ka yimid haddii dadka asagaa kale dadkaas dadka matelaya war ma aha danu ma aha galmudug galmudug waxaa dan u ah in lawada la wada yeesho maamulka la dhisayo in la wada yeeshaa aad dan u ah war aan wada yeelano maamulka ha la yska talageliyo ha la ysdhexgeliyo karaamadda ummadda ha la ogolaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ciddii shala tagtay dhuusamareeb ma ahan cidaan wakiilana ma ahano mas-uul nagama ah mana wakiilana ma ayna matalaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu odayaasha reer xaaji sulmaan oo fadhigooda caadu yahay go-aankooda kaa la akhriyo weeye haddaanu nahan reer xaaji sulmaan amaanu nahan reer cadaadood dowladda federaalka waa dowladdeennii mucaarid kuma ahin ma diidanin in la xumeeyaan dooni mayno waxaa jirta arrin la og yahay oo muddo soo socotay oo reer xaaji sulmaan ay tabanayaan oo marka horena u magacaabeen madaxweynaha federaalka ah iyo madaxweynaha galmudug ee xaaf oo ahayd xaruntii baarlamaanka inay cadaa tahay arrintaasu ma dhaqan gelin waa la ishortaagay ma shaqayn dabadeedna warkiina soo gaaray wuxuu ahaa dhuusamareer baa laga dhigay arrintan waanu ka hadalnay wax badanna warkeena uu ka socday aanaan aqbalayn raallina ka ahayn intaa markaan taas ka gudbo dhuusamareeb waa gobolkeegii waana caasimaddeedii deegaanka degana waa walaalahay tolkeega way waxna kama qabanno magaalo ma diidanin tolka ma diidanin reer galmudug tobanka beelood mid aan wax u qabno iyo mid aan wax ka sheeganayno iyo mid xumaan aan ka qabana midna ma jirto walaalahaya weeye diyaar waxaan u nahay galmudug inaan wada dhisanno kuna dhisanno xor iyo xalaal inaan ku dhisanno aan diyaar u nahay waxaan markaa intaa ku daraynaa hadda waxaa la yidhi waa gogoshii waa dhuusamareeb dibashiintu horena waa u sheegay inaan ka qayb gelayn haddana wax iskaanka aan bedelin sababtu waxaa weeye wax inta noo yimaan aan qancee weli mayna arag sidii la yidhi waa laynkaga qaaday oo loo caddeeyo dhuusan reer meel laga dhigay dabadeed wax inta noo yimaan nagala hadla ee naga qancay mayna arag waxaan u agnahay dad aan baahi u qabin galmudug baahi u qabin yaan u agnahay halkaa marka arrintaas sidaas noqotay waxaanu leenahay ilaa xuquuqda reer cadaadood dowladda alla tuso annagu ka qaybgelma arrintan ka qaybgelmayno markay qaybgelayno waxaan leenahay hana la siiyo xuquuqda aan leenahay oo hana loo quuro inaan wada hadalna hana loo quuro xuquuqda meel hal saaro hana la daweeyo jirna inana gashay waa ogtihiin dowladdaana gelida waa ka warqabtaan wixiina siyaana la ka qaatay na daweeya dib u soo celiya wada sheekada iyo muxuu ahay wada hadalka dib u soo celiya aan wada hadalno cid aan hadda wakiilanay oo wakiil nooga ah gogashaa dhuusamareeda ma jirto oo la heli maayo cidna ma anna wakiilan ilaa aan taan ka wada hadno aan ka heshiinana cidna wakiil nagama ah waxaan ogeysiinaynaa dowladda sidaasaan ogeysiinaynaa cid wakiil nooga hesho inaysan jirin tamaashadii reer xaaji suleebaan ee reer caadood halkiiba taalla haddii loo gudbi lahaa iyo haddii loo oggolaa lahaa ee, wadahadal iyo heshiis loo oggolaa lahaa halka ay ku sugayaan waxaan ku soo dhowaynayaa galmudug waxay u baahan tahay turin turintaas maxay tahay in la isu keeno oo la isugu keeno si cadaalad ah ee aan la oran xamaraa dad ka yimid ee, hargeysaa dad ka yimid dadkaas ka yimid haddii dadka asagaa kale dadkaas dadka matelaya war ma aha danu ma aha galmudug galmudug waxaa dan u ah in la wada la wada yeesho maamulka la dhisayo in la wada yeeshaa ma- aad dan u ah war aan wada yeelana maamulka ha la iska talageliyo ha la isdhexgeliyo karaamadda ummadda ha la ogolaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciddii shala tagtay dhuusamareeb anna- ma ahan cidaan wakiilina ma ahano qaar ka mid ah waxgaradka magaalada cadaad ayay ku haasahayeen oo sheegay inaysan ka qaybgeli doonin shirka dhuusamareeb dhowaan ka furmi doona intaana ka bixin wararka cadaado ee maamulka degmada cadaado iyo saraakiisha ciidanka ee saldhigga degmada cadaado ayaa maanta waxay soo bandhigeen lacag faalis ah kuwaas oo sheegeen in howlgal ay ka sameeyeen magaalada cadaado ay kusoo qaateen lacagtaas iyo sidoo kale ruuxi watay gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole iyo gaashaale cumar macali cali oo ah taliya ku-xunka saldhigga magaalada cadaado oo si jiraad ku qabtay magaalada cadaado saldhigeeda waxay sheegeen in arrintaani ay iska kaashay islamarkaasna ay u suurto gashay in gacanta ay kusoo dhigaan lacagtani ruux watay sidoo kale waxay sheegeen in lacag ka badan toban kun oo dollar ay ku jirta gudaha islamarkaasna ay ka holan yihiin soo qabsho lacagtaasi iyo dad kale la sheegay lagu tuumayo in lacagtaasi ay ku lug leeyihiin
بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، إلهي يا مهد له آه، halkaan hadda aanu ku sugannahay waa saldhigga degmada cadaado Ee, horteyda waxaa yaala lacagtaas aad u jeediin ee loo ekaysiiya doolarka oo aan ahayn lacag doolar eh, ah lacag been abuur ah taas oo ah lacag dadka shacabka reer cadaada lagu dhacayay aanan u malaynayna gobollo badan iyo degmooyin badan hore in loogu soo dhacay sidaas daraaddeed muddo ka horreyda nus saac oo hadda ka hor ayaa naloo sheegay waan ka howlgalnay ee qaybtii u horreeyday iyo qofkii sidayba waan soo qabannay qofkii sidana waa xiran yahay Ee, qofkaasina wuxuu sheegay lacagtan raadkeeda iyo say ku timid iyo inta magaalada jirto ku jirto isaga u arkay Ee, booliska ayaa baaritaan ku haya iyo kiiskaas cid kastuu galo Ee, markuu soo dhammaystirmo ayaana si rasmi ah ummadda ula wadaagaynaa Ee, haddeer waxaanu u dedejinnay maadaama kiiskan nusax ka hor aan soo qabannay lacag fara badan oo faalsa ah ayaa magaalada ku jirta Ee, dadkii intaan yartaa wadana way caddeeyeen Ee, horena ee, dad kalaa markay maqleen warkan u sheegay marka sidaas daraaddeed waxaan rabnaa dadka reer cadaada waxaan uga digaynaa in aysan qaadan lacagaha faalsada ah oo suuqa ku jira oo ay ka digtoonaadaan cid kasta oo ay ku arkaanna ay nala soo xiriiriyaan oo saldhigga degmada iyo maamulka degmada ay la soo xiriiriyaan lana qabto intaas waxaa dheer ee, dadweynaha reer cadaado waxaan rabnaa in maamulka degmada iyo iyo taliska booliska la gacan siiyo waxaad arkaydaa mararka qaar markii la shaqaynaayo dad waxay ahayd caqabad ku ah shaqada ilaahan inku dhaarsheeyey qofka lacag faalisa inta keena ummaddan ku dhacayay ee dadka laga qabanayo qofka qabanaya ma in la gacan siiyaa mase waa in xayaad la yidhaahdo u kaadi aan anagu aan aragne hadda waa in la gacan siiyaa dadkan horaa loo dhacay horaa lacag faalisa loogu dhacay mid lacag soomaaliyaha lagu dhacay maantana in doolar lagu dhaco uma dulqaadan karno ayagu yaysan u dulqaadanin yaysan qarinin dadka wada waa reer cadaado dadka loo soo dhig- keenana waa be- meelo kaloo deegaanka ka baxsan ay ka yimaadeen sida gaalkacyo iyo beledweyne iyo meelo la mid ah aan farmashinka ku haynaa inay ka yimaadeen oo lacagtaas wada ayagana waa ku raad joognaa qof kasta oo lagu arkana waa lasoo qabanaa lacagtaas waxaan u sheegaynaa lacagtaanay lacagta doolarka ay u eg tahay mana ahan waa lacagtaas aad ujeediinoo waa a for caadi ah afor caadi waay waa taas waa wax afor oo saas u jilicsanoo xaleefkaas ah lacagta doolarkuna waa lacag aad markay ay rinjiga leedahana rinjigoodu ka qorxun yahay wax isku waa u muuqaal egta waa u masawir egtahay waa arkaysi hadda waxaas xun oo dhexda ka marsan lacagta doolarka aaday u madowdahay iskuma eka wax isku dhow maahan wax la isku qaldi kara maahan laakiin qofkii aan doolar aqoon waa lagu qaldi karaa oo masaakiina sida dadkii haddeer basaaka lagu qalay- lagu qalday ee goobaha sarifka la tegey marka waxaan leenahay shacabka reer cadaada ha ka digtoonaadeen qof kastoo lacagtaas lagu arko barta oo haya barta oo arka ha lagu dil- ha ha lagu qabto waxaa sharci ah qofka in eh, eh, la qabto markii la arko oo sh- lagu sino eh, amniga lagu sino sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa booliskuna inuu baaristaan ka soo dhammaystiro oo sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo dhammaystiro si markaas eh, xukunkii la- la- laga qaada lahaa arrintaas maxkamadda loogu gudbi lahaa waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan u mahad celinayaa awalan ilaahay baa mahadle dadweynaha nala shaqeeyey noo soo sheegay hantidan faalsadaho dadka lagu dhacaya lacagtan doolarka oo faalsada oo dadweynaha la rabo in lagu dhaco waxaan kaloo u mahad celinayaa maamulka degmada khaasatan guddoomiyaha oo naga gacan siiyey hawshaan isku soo xiray aad ba nagala shaqeeyey guddoomiyaha degmada aan u mahad celinayaa iyo dhammaan ciidanka booliiska oo hawshaan ka soo shaqeeyey Eh, intaa ka bacdi eh, lacagtan waa lacag faalisa inteedii badneedna waxay ku jirtaa magaalada magaalada waxaan uga digaynaa inay lacagtaas ka digtoonaadaan meeshii lagu arkaana ay laamaha amniga soo wargeliyaan Eh, waxaan kaloo rabnaa marka inaan soo dhammaystirno inta dhiman Eh, waxaa weeye hadda aniga waa taliya ku-xigeenka saldhigga cadaado gaashaanle cumar maal cali haddana waxaan kusoo dhaweynayaa dembaraha saldhigga dhamme cabdi cali cismaan cali cabdi cismaan oo idiin tafitiri doona qaabkii booliisku usoo qabto lacagtan iyo qaabka hadda aan usoo dhammaystirno inta dhiman wabillahi towfiiq waa dhamme cali cabdi cismaan cali maaliki dambaaraha saldhigga booliiska degmada cadaado waxaan haynaa kiis ah en lacagtaas falsificationka ah oo doolarka ah En waxaana u xiran nin wuxuuna sheegay laba nin oo kale oo barnaamijka kula jirtay haddana dabagal lagu yahay dembiyaduna waa ka hortag iyo ka dabatag qaybtan hadda waan qabanay inta kalena waan ku daba jirnaa lacagtaas wuxuu sheegay inay ahayd toban kun oo doolar En, haddana waxaan haynaa shan boqol oo doolar oo hordhac ah En, shantan boqol ninkii u dhiibay iyo lacagta tobanka kun ninkii waday labadaas nin waa maqan yihiin ciidankana dabagal ku haya waan soo dhammaystiraynaa shacabka iyo deegaanka waxaan uga degaynaa inay iska jiraan lacagaha noocaana oo falsificationka oo deegaanka waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada oo nala shaqeeyey iyo dadka shacabka oo arrintan riboodkeedana soo ogeysiiyey iyo dhammaan saxaafadda nala shaqeynaysa dhammaan waa u mahad celinayaa shaqadaas baaristeeduna waa socotaa waxaana soo bandhigaynaa marka ka gungaarno arrintaas dhammaanteed insha allah waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaa hordhac weeye haddeer wa- haa hadda en, shantan boqol aan qabanay ninkii aan ku qabanayna waa waa- waa xiran yahay wuxuuna caddeeyey shantan boqol nin inuu u dhiibay ninkaasna nin kale uu la socday oo waday toban kun oo doolar oo fortification ah. waxayna ku ballameen in ninkaas lacagta keenay en, shantii boqolba laba boqol ay ku leeyihiin ragga hirgeliya saddex boqolna uu iska leeyahay ninka ee mataqaan lacagta keenay fortificationka ah marka en, baaristaas waa ay socotaa Een, wuxuuna sheegay lacagtaas inuu ka keenay een, laba meelood ay ka timid gaalkacyo iyo beledweyne Een, marka waxaan rabnaa in arrintaas aan baaristeeda dhammaystirno markaan dhammaystirnana oo ka gungaarnana waa soo bandhigi doonaa insha allah gol wanaagsan ayaan leenahay xulashada wareyshada ah ayaad degeysanaysaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa markaan aadaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka cabdi maxamed sabriye oo xalay ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda ah dhuusamareeb waxa uu sheegay in shirka dibshinta beelaha deegaanada galmudug uu furmi doono afarta bishaani oo ku beegan maanta arbacada xayfadda nagu soo hayso
walaalayaal waxaan u malaynayaa qof walba waa ku baraarugsan yahay mowduuca aan isugu nimid intii soo hormartay ee wakhti badan sugaysay intii soo daahday aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay sugidda aad sugayseen khayrka iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta galmudug ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo si loo kala dambeeyeyna waxaa la qiray galabta waa isu soo ururna kulligan cid naga maqanna malaha shirka ilaahay idankii furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa arbacada bisha afarteeda oo aan rajaynayno in ra-iisul wasaaruhu uu yimaado xasan cali khayre oo uu shirkaas noo furo labada maalmood oo soo aadan qorshuhu wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka ergey walbaa inuu baaj xirto liiskii iyo magacyadii aan isku aadisanno ay iridda noo yaallaan dadka shirka loogu talagalayna ay si fudud oo nidaamsan u soo galaan ciddii aan shuqul ku lahaynina la kontarooli karo ay bannaanka joogaan diiwaangelintaas waxaa raaci doona baraarujin iyo barnaamijkii la geli lahaa maalinka shirka la furo wixii ka bilowda howlahaasaan qabsanaynaa labada maalmood oo nagu soo aadan ilaahay iidankii guddigaa nagu daadihin doona waxaan rabaa inaan idhaahdo aan gacan ku siino guddiga iyo xoghaynta guddiga iyo wasaaradda oo arrimahaas noo daadihin doona
anaga caawa farxad weyn bay noo tahay isku imaadkan caawa ay isugu yimideen xayaartan i hor joogta oon u jeedo kulli oo ergadii ka soo qayb gashay shirkan dib heshiisiinta waxaan rabaa marka inaan idinla qaybsado afartan iyo waxaan dhihi karnaa labo muxuu ahaa bil iyo bar ka hor ayaa guddigan dib heshiisiinta la magacaabay waxaan go-aansanay inaan nimaado dhuusamareeb afartan iyo shan casho ka hor ayaan nimid halkan taqriiban marka aan soo baxayno marka dadka oo dhan waxayna lahaayeen ha isku aadana galmudug galmudug waa meel dhib badan waa dad dhib badan meeshaas wax aad ka soo kordhihaysaan lama arko waxaa intaana loogu daraaya dhuusamareebna kuma sii jirto dhuusamareeb dhib gaarahay leedahay halkaa markaan isugu nimaday wixii ugu horreeyan ku heshiino waxaa waaye inaan ka bixino kelimadina waa dhib badantaa inaan meel iska dhigno waxaan dhahna galmudug ma dhib badna dhuusamareebna ma dhib badna dadka joogana ma dhib badna taa horta go-aankaasna isla qaadana halka markaan isugu nimaday shirkeena ugu horreeyey qodobka labadan isla qaadanina waxay ahayd aayad qur'aana ayaa waxaan ka dhiganay slogan shicaarkii hawsha aan qabanayno aayadda qur-aanka waxaa waaye acuudu billahi min shaytaan rajiim laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas micnaheedu waxaa waaye shiraaha isugu yimaadaahoo iyo koodkood la tagaaho micno ma laha haddaan dadka khayrkiisa laga shaqeeya aan laga shaqaynayo ugu dambayso dadka in la heshiisiiyo marka waxaa ku jira halkaas marka meesha ka dambaysaa kasii muhiimsan marka intaas keliya ma ah waman yafcal daalika ibtiqaa'a mardaati illaahi ruuxii intaa u sameeya isagoo ilaahay raallinaba ka raba fa sawfa nu'tiihi ajran cadiiman marka guddiga qabanqaabadu go-aankaas waxay ku qaata shaqadaa inay tahay ajran cadiiman inuu ku rabo sidaasana horta ayaan ku howlgalnay galmudug oon dhib badnayn iyo annagoo ilaahay ajir ka rabna oo dan kaleetoodoo gaaroon ka leenna aysan jirin intaa markaan ka heshiinay kulanaysan ayaan leenahay barnaamijka xulashada waraysiada ayaa dhegeysanaysan waxaan dib ugu laabayaan magaalada caasimada ah ee muqdisho xaafada towfiiq ee degmada yaashiid ee gobolka banaadir waxaa maanta ka dhacay qarax loo adeegsaday mootobajaaj waxayna hay-adaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ay sheegeen in qaraxaasi ku geeriyadeen ninkii waday mootada qaraxaasi lagu xiray ma jirto ciid la sheegay in qaraxaasi lala eegtay hayeeshee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in shaqsiga waday mootadaasi uu ahaa mid mootada qaraxa ku waday islamarkaasna ayada uu ku qarxay gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax oo tegay halka qaraxaas uu ka dhacay ayaa sheegay in mootada ay ciidamada joojiyeen balse uu diiday shaqsiga waday isladaasina ay ku qaraxday waxa uu sheegay in mootada laga helay bac ay ku jiraan dharka tuutaha ciidanka sidoo kalena baaritaan ay ku sameynayaan taargada mootada ay lahayd waxa uuna sheegay in qaraxaas uu ahaa mid lagu doonayay in shacabka ku nool gobolka banaadir dhibaato lagu geysto waxaa halkan sida maanta aad arkaysaan ka dhacay dagarqabayaasha sida caadada ahayd waxay ku soo qaadeen weerar weerarkaasoo ay doonayeen inay gudaha magaalada u soo galaan waxay wateen gaari nooho ah gaarigaas oo ay saarnaayeen laba dhagar qabe iyo darawalkii waxaa ciidanka amniga ee halkan ku sugan ee barta kontarool ku leh u suurto gashay inay ka hor tagaan oo ay joojiyaan oo celiyaan kadibna markii iskudayga ama hor istaagga lagu sameeyey waxaa ka dhashay israsaasayn labadii dabley iyo darawalkii iyo ciidankii amniga ee halkan ku sugnaaba waxaa ka dhacday isrsaaseyn goobtan waa ex control ee, afgooye waa taqaanaan sida ay biisiga u tahay oo mashquulka u tahay oo shacabka iyo gaadiidku ay isku dhaafaan israsaaseyntii waxay suurto gelisay gaadiidkan ay arkaysaan shacabkii saarnaa inay ka degaan oo ay kala cararaan oo runtii aan ilaahay uga mahad celinayno inay intoodii badnayd dadkii gaadiidkan saarnaa ay bad qabaan oo ay ka badbaadeen Ee, israsaaseyntii kadib waxaa dhacday oo ka dhashay qaraxa aad hadda halkan aad uga jeedaan oo dhagarqabayaashii halkan joogay ee damacsanaa inay gudaha magaalada u galaan ay ku dhinteen tirada dhimashada waa laba qof oo shacaba waxaa naga dhaawac ah askarigii ee, is-hor istaagga ku sameeyey oo barta kontarool ku qornaa saaka iyo ee, lix dhaawac ah oo ka tirsan shacabkii eryada ka agdhow ah ciidanka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo sida ay mar walba xeeganka ugu jiraan inay ka hortagaan falalka argagixisada ee lidiga ku ah ee amniga magaaladan raba inay dhibaato u geystaan oo dhibaato u geystaan ee shacabka magaaladan ku nool halkan oo ah baraha ugu muhiimsan ee magaalada laga soo galo waxay ciidanku mar walba ka muujiyaan feejignaan dheeriya sidaa arkaysaana nimankan waa u suurtogeli weysay inay magaalada goobihii laga soo geli jiray ka galaan waa u suurtogeli weysay gudaha magaalada inay sidii caadada u ahayd xooggooda ay ku diyaariyaan qaraxyadii iyo maaragtay walxihii ay magaalada ku dhibaateyn jireen hadda waxay naflacaari leeyihiin inay barihii kontarool iyo goobihii laga soo galayo ciidanka amnigu ay ku diyaarsanaayeen sida ay xoog ugu soo geli lahaayeen annaga marka waxaan diyaar unahay mar walba inaan ka hortagno ciidankeennuna ay diyaar u yihiin inay naf iyo naftaba u huraan inay mar walba is-horistaag ku sameeyaan shacabka halkan hantida uga burburtay sida gadaasheeda ka muuqatan waa uga tacsiyeynayaa ilaahayna waxaan rajeynayaa inuu bedelka khayr qaba ugu bedela waxaa m- ka muhiimsan een, inaan markaas ka hortagnay khasaare intaan ka badan inay ka geysan lahaayeen gudaha magaalada ama isla bartan control hadda aan ku suganna waa mahadsantihin dadyo qubayu ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliiskuu sii qurxiyee weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulashada wareysada ay dhegeysantaan raadiyo xasaadana waa nagala socotaan ra wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudan xasan cali kheyre iyo wafdi ballaaran hogaaminayo ayaa caawa maqribka soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha amniga gudaha xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxa fulinta ee galmudug saraakiisha ciidamada iyo qeybo kala duwan ee bulshada magaalada dhuusamareeb ayaa xasan cali kheyre kusoo dhaweeyey go-aanka diiradaha ee waasna wareey dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudan xasan cali kheyre socdaalkiisa dhuusamareeb uu qeyb uu ka yahay qorshaha dhammaystirka daalada horumarinta galmudug ayaa furaya shirweynaha dibushoyseynta bilaha deegaanada galmudug oo reer galmudug ay uga tashanayaan ayahooda iyo dhisida galmudug loo dhan yahay qiriba maysaan biya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaamo warba idhi cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qorraxda aan xamili karayn quwiyo taagumahay kitaaba xaqiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan qab kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka horashada waraasada ayaa dhegeysaneysaan magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed ayaa aadayaa Ee, wasiirka wasaaradda maareynta iyo mas'uulinka qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta gaaray baydhabo halkaasuna ka sheegay in ay ka howlan yihiin waxsiinta dadka dhibaataysan ee ku nool qeybo ka mid ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya doomaasan tahay ee, ninka barakaca waa nin muwaadin oo waddankiisa qaxooti ku ah wax ka xanuun badan ma jiro. dadkaanad arkaysa hadda magaalada ku soo fataheen maaha dad shalay yimideen in mudda joogaan dagaaladii ka bacdi qaar waxay joogaan labaatan sano qaar shan iyo toban sano ay joogaan waa inay sii badan weeyaan hadda waxaa la marayaa nus milyan wax ka badan magaaladay soo wada degeen waxayna ka soo wada tegeen gobolladii wax soo saarka badnaa waxayna u badiyeen beerley u badiyeen xoololey u badiyeen waxu badiyeen dadka lumaysa waa dadkii u bamboonka oo tiirka oo dhaqaalaha waddanka culays ayay ku hayaan magaalada xamar Ee, qorshahaasna waa ku jirnaa anaga iyo gobolka banaadir hayadaas mag- aad baan ugu shaqeynaa saan ugu helilayna xal waara waddanka laakiin ma qasbi karno nin barkaac la dhihi karo meeshaad ku noqon ma jiro absolute waa inuu isii ka go'aan sidaa si voluntarily inuu waddanka ku noqdo inuu waddanka ku- ee meeshii uu ka sootay inuu kusoo noqo- ku noqdo Ee, laakiin waxaa mar kasta waxaa muhiim ah ninka nabadgelyadooda inay helaan inay meesha ku noqon karaan sababtaa dadkan hadday meesha ku noqdaan waa faa'i- wa- wa- wa- wax faa'iido u ah waddanka horta qorsha waa jira ee, wasaaradda saan hore nagu sheegay wasaaraddan waxay leedahay coordination iyo monitoring anaga si toos implementary ma sameyn anaga ma la shaqeyn barka laakiin barkacyaasha waxaa la shaqeeya hay-adaha hay-adahan u dirnaa marka meesha baahidaa badan barkacyaashana cadadkooda markas waa sii kordhaya Ee, waxna waa la gaarsiiyaa qaarna ma helaan Ee, gurihii dowladda wada degay magaalada naftooda qorshe inaan helno meel aan dejino aan qorshe aan noogu jiro alxamdulilah soo far Ee, gobolka koonfur galbeed oo ku najaxeen meel bay u sameeyeen Ee, waana ka shaqeynona hadda inaan meel cusub inaan u helno aan dejino kulligood dadka raba inay inay joogaan xamar dadka raba inay noqdaanna qorshe kale ayaa jiro in loo sameyn doono aadaan kala shaqeyn doona si ay ku noqdaan oo meeshooda ku noqdaan ay ka shaqaystaan dowladda way dadaaleysaa arrimahaas abaarahan waxa anaga gacanteena ku jirna waa saadaalin waay Marka waagi hore oo laba sano saddex sano hal mar abaar ayay jireen. hadda waxaa waa joogtay noqoto marka laakiin diyaargarowgiin oo ku jirnaa anagoo kaashanayna hay-adaas mufalka diyaargarowga waxaa kuma saan ugu hortegi lahayn dhaqaalin la helo waxaana dad ha- mar abaar hadduu dhaco dadaas oo barakacay dadkaas naftooda in si loo helo adduunku waxay ogtahay dhibaatooyin badan oo biniaadanimo ayaa jira xilligii soomaaliya lacagta badan lagu bixin jiray maaha marka khatar noocaas ma dareemaysaa inaadan helin lacag Khatar- khatartooda markaas way jirtaa anaga laba dhibaataan haysto mid waa dabiiciga naturalka waa abaar iyo fatahaado midna waa man man made disaster waa dagaalada markas meeshaan majorka waa ama nabadgelyo nabadgelyo haddii la helo dadkan way yaraanaya hubaabka ninka beerleyda beertiisa inuu ku noqdo inuu ka- inuu ka shaqaysto jecel taasna ka- hadda abaarada ma la soo adaalin karo hadee saameyn koley way gaartay ilaa waxaan ku qiyaasnaa hadda laba milyan iyo dhowr inay ka badnaado inay keena waa dhici karta marka abaarta markas weji goynay leedahay deegaanada koley wuxuu badan yihiin meelaha roobka ay ku yaryihiin marka aniga majorka problemka noogu weyn waa biyo la'aan biyiri biyiri hadduu jiro abaara imaanaya laakiin biyo haddii la helo xooliyaa badbaadaya bin- nafa biniaadankaa badbaadayo gaarihina ka shaqaysan karaan dadka fiifaho qorraxda aan xamili karayn muuyo taagu maahay qatarta aad dhex taagantiin qatarta aad dhex taagantiin ka soo baxa qoonyahow ka soo baxa qoonyahow qur-aankaw soo noqdo qur-aankaw soo noqdo afarya towbordhaha soomaali qaloocane qafrabag qafrabag qafrabag qafrabag soomaali qaloocane qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aysan soo gaarnay gobolka hiiraan ayaa markaan aadaya faahfaahin dharada ayaa kasoo baxaysa dagaal dooleedka degmada jarlaqsi ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa yimi kadib markii maanta barqada dagaalamayaasha al-shabaab ee weerar ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka hirshabelle ay ku leeyihiin deegaanka dufaaley oo dhanka galbeed kaga beegan degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban halkaasi ka socday weli lama oga khasaaraha labada dhinac ka soo gaara dagaalkaasi waxaase goobtooyaal ay warbaahinta raadiyo hadaada u sheegeen inay maqlayaan dagaalka ka dhacay duleedka degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan al-shabaab oo weerarkaasi ka hadlay waxay sheegeen inay ku dileen shan iyo toban ka mid ah ciidamada maamulka hirshabelle oo ku sugnaa bar kontarol sidoo kalena muddo kooban ay la wareegeen saldhiga deegaanka ku yaala duleedka magaalada jarlaqsi ee gobolka hiiraan si kastaba haatee dagaalkan ka dhacay duleedka degmada jarlaqsi ee gobolka hiiraan weli kamaysan hadlin maamulka degmada jarlaqsi iyo saraakiisha ciidamada maamulka hirshabelle waxaa lagu soo warramayeen xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaasna goobtii lagu dagaalamay caawa ay ku sugan yihiin ciidamada militariga soomaaliya oo ku biiray halkaasi iyo ciidanka hore ugu sugnaa hirshabelle qayb gudoomiye barnaamijka ayaan soo garan waxaad kusoo dhawaataan kalamaan dhagarqabe ilaahay uma dhiibo guushe caqadhabab la saaraa qunyar soo dhowaade amba dhammay qararkii waa inaad dhadhamisaa waaryaa xaqa kaa qaaday war dhagarqabaha aad sheegayso kuwa maanta qarxay miya war qaraarkan muqdisho loogu talagalay inay dhantee cid kale dhadhabin mayso war wala meelisan kafiiri asan meemeel kale kafiiri ana waaba rakile kasaaniye wala eri gudoomiyaaga usuban ala kasaaniyo ay garaha hungeeka war qaraxa gudoomiyaha cusub lagu soo dhoweey waa kii yidhi waddooyinkan furayaaye dhagaxaanta soo basmaa la yidhi war dhagarqabayaasha maanta waa la fashiliyey jidadkoo furanaasaa loo fashili karaa war nimayahu ciidamadu markay shabeellada hoose dagaalo ka wadaan qaraxyada muqdisho waa ka nasataa markay ciidamadu socdaanna qaraxyadu waa bilowdaan war maayadan jenaraal tuuryare idin odhan shabaab waxay ka faa'iidaystaan isbeddelka iyo xilka qaadista war waxaas ma taqaantiine ninkii boojooba waa daldalaha wuuyow adi weli ma aarifin anaa aarifay war adeer xaaje nin la toosan nin la tuur leh war carfaan ha u bixina magaaladan iska boojeeyano ani waa ka wata amal maa kalaamoysa ka boota abowno xariifow ha ku jiqinno war maantay noogu darreed yaa keena ciyaalsiyada iyo balaayada geedka war maanta odayaashaabana bedelay maxay tahay surwaalkaaba ka dhacdhacaye war adeero jeega xeeradan maanta ayaa noo keenay maandheeyo waxaan maqli jiray shimbirba shimbirkiisaw la duulaa warkan muxuu yahay abot waxaa ku warmaysid maxaasaa waryaa war ma haysaane qaraxii maanta ex kontarool ka dhacay waa la fashiliyaa la yidhi haddii la fashiliyo siduu u dhacay war lama qofood laybika dhimadaani ma inoo la fashilay adii moogan qabte war waaba fashiliseene maxaa dhimashada keenay war mar hadduu cirifka beledka ka dhacay labaatan baa ku dhimatay waa la fashiliyey walee dhaaya hadalkaa naga dhex gelinine waa murantaane inkastoo dad ku dhintay dadna ku dhaawacmay gaadiid badan iyo hantiyano ku burbureen haddana kuma guulaysan muraadkuu lahaa dhagarqabe ilaahay uma dhiibo guushe caqadhabab la saaraa qunyar soo dhowaade war adeero ma xuseen baa dhagarqaba ah war dadkaani waa waasheen aan war idin siiyo sidii rayska ciiddoo abuur lagu rusheeyiyo dhul rabaas ka soo baxay naftayadu raqiistaye xaggee ruuxda laga helay dadka sida rasaastii waatan laysku ridayo qarax lagu rakibaye war duqanya waadan dareemine suuq iyo dukaamo dadka lagu gadaa jira waydaan dareemine dadka kii qarxa u daran war waydaan dareemine dadka kii hurda u daran war war ma haysaane siyaasiga ugu runta badnaay taariikhda soomaaliya
siyaasigi waana run badanya meelmasle galaasoo jaalsaar widaay war siyaasigaas fahdiyaasiin miyuu ahaa war warkaan naga dhex gelininee naga suga siyaasiga ugu runta badnaa taariikhda soomaaliya aniga waxaan u aqoonsaday sambaloolshe wuxuuna yidhi kaaga kulalihi kaygana anaa iska leh socon mayso war sambaloolshe soo taliyihii hay-addan oo sugidda oo askariya ma ahays maxaa siyaasi ka galay war waad lunsan tahaye askari ma ahayn sambaloolshe xataa ambasadooru soo noqday war runtaa sambaloolshe ku sheegtay kayrna ma kula qabaa war facebooka waxaa la soo geliyey muuqaal aad u malaysid inuu khayre leeyahay sambaloolshe madaxtooyada ka baxayaa ku soo geliyey war ninuu khayrata ka hor badana hadda ka hor sambaloolshe soo dhahayan waa arkaayo meeshan ayaa ku soo geliyey war nimayow aniga waxaan isleeyahay xulguftaan khayrihi sambaloolshe u dhexaysa waxay bilaabatay habeenkii su'aal khayre la weydiiyey uu sambaloolshe isagoo agaasimaha nabad sugidda ah uu hor istaagay war su'aashaa sheegaya igula soo dhacdee labadii xaqdarre ku heshiida xaqaas ku dira horaa loo yidhi saxan saxan ku gud saxan saxan ku gudbiya ma ka qaadaa ma u dhiiba xilka mi mid makatuura lamgarla darsataya mid oo xilaad xooraya intaas kiimaadi waryahay war ma haysaane shirkii dhiisomareebooda bilaha foolanayay muxuu dhaalay war naga tag shirkan dhuusamareebe dhismaha dekada hobyo kale u noqday war maya xaalkaasi waa jiidanku jiida waa gacmataalis war dhagankii galmudug gorada ayaa maroo hemeenka daalangisan war waxaad sheegaysaan idinma sheegine afarta bishuu furmayaabaa la yidhi war kii hobyana shanta bishuu xirmayaabaa la yidhiye see la isku waafajiyey war may bal iska waafajiyey haddii iska lidlayay wallaahi aan yeelaynin bilaahi aan yeelaynin la aadi mahayo wallaahi aan ka qayb galaynin saasa isku waafaqa qoranse kale ma bajarta hoyla magadle hangoolkan oo galmudug oo xayeysiga ah iyo hangoolkan kale oo koonfur galbeed marka leexisiin oo almeen haddii isurayn usadkaali hangoolka bu'aale maarkoosid miya war hangoolka soomaalilan uma jeedid miya aribowe intaasoo hankool hadday jidho hankoolkii puntland mee war hadda kadib sidiisaba fadhi kudirirkan four bont five hana lakugu qayb loo qaybin mahayo wallaahi aan loo qaybinin oo bilaahi loo qaybinaynin war adeera qaranka somalilan horuu idinka go'aye ka mama yaqaanaba war aniga waxaa ku talin lahaa soomaaliya foora ka talin jiray doorashada soo socota fivekaala tijaabiye war adiga laftaada soo sharaxadhowna waa weeye lagaa yeeli maayo anigu waxaan qabaa doorashada soo socoto dumarkaa la tijaabiyo dumarku soo foorka iyo fiveka ka mid maaha war waxaa la yidhi rag hadduu xukunkii iyo taladii dalka xoogo wax kastoo ninku xaarto ama xaabsa yidhaahdo xaruntuu la tegaayo xaska uu la gelaayo xaadir baad ku tihiine xaawale isla yaaba war adeer waxaa waladiisoo xaq ma aha warwar mahaysiine soomaaliya waa horu martay arooyahe maantaaba la hoogay horumarkii intuu ka yaal adiga maanta egiska turaa joogta u kaadi madaxweynaha soomaaliya waxaa la kulmay safiirka eritariya ee jabaan wuxuuna ka codsaday baasaboorka soomaaliya oo hadda ka hor qaatay oo ka dhacay in la cusboonaysiiyo warkaasi mawaalaya markuu madaxweynaha ka codsanayo muxuu koofi uga codsan waayey ma madaxweynaha baasaboor xukuma war waa soo dhowaynaynaa safiirkaas in la siiyaanna qabaa baasaboorka si baasaboorkeennu kan yurub oo kale u noqdo sababtaa qurba joog soomaaliya oo baasaboorro islaama sideetaanna wereerisay waa yaabe safiirku ma dhalasho soomaaliya oo qaatay hee ad muhurdaysa amee toosti war adigu maqoorta gareenaa madaxweyne ku ah war aan lafta gareenayin eh yaa madaxweynehaynu waa lugta gareen war awowgood la naar annagay rabaan inay eegga hurda gareen madaxweyne nooga dhigaan war adeero annaga madaxweynehaygu waa muuse xildhiid hoy waad dhunsan tahay walaalkii muuse gareen aan lahaa madaxweynehaaga boowe madaxweynehina aa murun gareen war aawe madaxweynaha muqdisho maad sheegtaan war waa cumar firish gareen farmaajo gareen wuxuu yahay farmaajo gareen waa madaxweynayaasha madaxweynahooda war nin kasta meelaa belbelaysa kow dheh muqdisho i am sorry i am sorry ee muqdisho i am sorry
war annaga i am sorry nooma
caasimadii waryaha maamul dhawaaleeda war nagaxishooda war amniga ilaalsha war amniga ilaalsha war ilaahay hayda caafiya amniga ilaalsha
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalaman barnaamijka inta socaa ku dhan yahay waxaan kaga tagaya heestan nabadgelyo dawadu xalay fidkiin falaaraha laganaguu iidhi feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada way ka soo idhi arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkay faafi sheekadaha fadhiga dawadu xalay fiidka iyimi fallaadaha laganay wuu ii yidhi feerahay jaban dhagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkay faafi sheekadaha umurahan folka adag umurahan wadafada hadda sii kala furku dabolka haddan ka faydo umurahan folka adag umurahan wadafada hadda sii kala furfuro dabolka haddan ka faydo fidha nagu taagan oo naga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada maraha yahow fataxada maraa fidhanagu taagano naga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara maxaan fikir seexan waaye intaan soo sar fadhiistay intaan dib faarumaystay maxaan faalada ku daalay maxaan falanqeeya howlo maxay talo iga firdhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroo intayda faruurta intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey howlo maxay talo iga fidhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo iilislaaway fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara haddana califaahiyo rabba faxanu jiree hawada aan ka faali tusiya foolaan arkaayo fadbaabay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiya falalxeeda saadaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jiree awada aan ka faali tusniya foolanarkaayo fadbanbay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediya falalaxeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu la timay inaad fidisay hayadee haddaad la fadhiisanayso farrintan kuu la timay inaad fidisay hayade haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara anigu barka anfide anigu anfikiso wixii hare fugsade adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa haba anigu barka anfide anigu anfikiso wixii hare fugsade adigu faygaa istaag filkaa ka har Afrika ka harwaaba war hoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oo ka foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oo ka foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa intaad fijirirsanay caashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goolni u faqdaan intaad gelin fay gartaan fagaaraha soo istaagaan intaad fijirirsanay caashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin fay gartaan fagaaraha soo istaagaan fidanagu taagano ilen fadhi nooma yaaleeyo dad yahow fataxada marahaan fataxada mara fataxada mara dad yahow fataxada marahaan fidanagu taagano ilen fadhi nooma yaaleeyo dad yahow fataxada marahaan fataxada mara fataxada mara dad yahow fataxada marahaan Yeah.